waa xabaasha marxuum xuseen cali sheekh oo ay dul taagan yihiin adeeradiis iyo qaraabadii dadka ugu dhoweyd nolosha ayaa bilow u ahayd dhowaan ayuuna dhammeeyey waxbarashada jaamacadda shaqo la-aanta haraysay dhallinta ayaana ku kalliftay in mootadan bajaajta uu ka masruufo xaaskiisa cusub iyo reerka aabbihii oo waayeela ilaaha oobsada ilaahana keena allah u naxariisto ilaahay idankiis annagana sabar allah naga siiyo dhib male wixii uun kolley kolley uun kala dhihi jira ama lagu keeno ama laga keeno ilaahay absirta hana waafajiyo waxaan u baaqaa inay sharciga waafajiyaan inay sharciga waafajiyaan ay goobaan meel alla ma hogjoogaba ama dowlad ha noqdo ama shubil ha noqdo mahawnaqa ha noqde sharciga la waafajiyo diinta islaamka in la waafajiyo qoyskan geerida wiilkooda waxaa uga xanuun badan inaan gacanta lagu hayn ninkii dilka geystay wuxuu ahaa shumac cusub oo qoyska u daarnaa laakiin aakhirkii lagu damiyey hubkii canshuurta shacabka lagu iibiyey sida ay ka dhawaajinayaan eheladu xuseen cali sheekh xasan horta alla u naxariisto jannadi fardowse allaha keeyo maanta qabrigiisaan taaganay alla u naxariisto nin dhallinyaro ah oo haay toddobiyo labaatan jira madhuu aroosay xoogsato ah bajaadley ah aabbihiis cali sheekh xasan waa kan ani waayeela iska xanuunsan isagaa u shaqay jiray marka waxaa gacanka xaq daranaa ninkaas dishay waxaa shalay oo bishu eeday bisha koow iyo tobnaad afariyo labaatankeedii ayaa waxaa lagu dilay iskoyska soobe waxaa disha gacanka xag daran nin xoogsataa u haay waa ninka hor macnaa waxbarasho ka qalin jibshay doorto inuu waalidkiis u shaqeeyo doorto inuu xooggiisa u maalo isagoo xooggiisa maalayo aabihii waalidkii walaalihiisu maqan yaa shalay isgoyska sooba lagu helay waxaan la soconaa wadadaas inay ku xiran yihiin kaamarooyin kaamarooyinkaas oo duubay wax walba action oo dhacay ficil dhacaya waxaan ka codsanaynaa laanta dambaariska ciidanka booliska iyo taliska booliska gobolka banaadir inay soo baaraan arrintaasi soona shacbaxshaan xuseen maa ninka ugu horreeyey ee bajaajla la dilo mana filaya kan dambe inuu noqon doono dhowr wiilo dhanyar ayaa la dilay wiilashii markii laga reebay tahriibkii laga reebay ee go-aansadeen inay wadankooda iska joogaan oo noloshooda ay raadsadaan ayagoo dibadihii iska dhaafay waddankooda mooday in macnaha inuu nabad yahay in dad aysan ka filayn oo lagu haleynayn in amniga ay sugaan amniga inay sugaan dariiska loogu geshay ayaa dilaya dhallinyaradii dowladda soomaaliyeed ee dalka xukunta waxaa laga doonayaa iyadoo diinka ilaahay ilaalinaysa dowladnimadeeda ilaalinaysa dukumiintiga ay adduunyada ku leedahay ilaalinayso ee addoonkaa ninkii dilay inay soo qabato waa laga rabaa haddaysan soo qaban ilaahayna oo addoomanka abuurtayna waa kula xisaabtama mooradii uu ka maqan yahayna qalbiga wax badanay ku hay doontaa xuseen cali sheekh allaha u naxariistee ugu dambeyn gurigiisii ee rasmiga ahaa ayaa la dhigay eheladii iyo qaraabadiisiina meeshaas ayay uga dhaqaaqeen waxa uu qayb ka yahay tiro dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho la sheegay inay ciidamada ammaanku ay gacantooda ku dileen kuwaasoo ku shaqaysanayay mootadan bajaajta ee saddexda lugood leh ugu dambeyn qoysku waxa ay dalbanayaan in cadaaladda la hor keeno ninkii markaasi ama qofkii dilay marxuumka shalay oo axad ahayd ayaa xuseen cali sheekh lagu dilay isgoyska soobe waxaana la sheegay inuu xabad ku furay askari saarnaa gaari ciidan mootadan ayuu xuseen ku shaqaynayey oo uu watay marka la dilayay sida muraayaddeeda idinka muuqata waxaa lagu furay lix xabadood koow labo saddex afar shan lix dhallinyaradii mootada ku xamaalinaysay ee muqdisho lagu dilay ee xusoon ka horraysay waxa ay ku dhinteen hal xabbo oo askartu ay fureen laakiin tan waxay u muuqataa inay ka duwan tahay dhacdooyinkii hore ee bajaajlayda lagu dili jiray ma ahan markii ugu horraysay oo dareewal bajaaj la dilo magaalada muqdisho nolosha caadiga ah ayay ka mid noqotay bajaajlayduna cabsida ayaa ku sii badanaysa waxayna isweydiinayaan canshuurta dowladda waad bixisaane maxaad xaqiinna u heli la'dihiin cadaaladuse ilaa goorma ayay idinka aamusnaan doontaa marka dowladiina mar walba macnaha in annaga ayna canshuurto oo haddii alla kuuranya haddana ayna tiraahdo meeshaan waddadan ka noqo urulaalo maxaa hadda xaalaa ugu dambeysay lix saac anigoo soo ogaadaya kuliyadda jaalisiyaad askari aga heliya gurigaasaan deganahan dhaaniyo mideeda kale magaaladii hoose waa kasoo dhammaaday gurigeyga hoyanaan gadaalna uma laaba kara mootadiina meelaan ku xareeya ma lahan waqti dambana waay waxaas waxba igama gelina kala wareego dhaan haddii kale shan xabaa kugu dhufanaa marka dilka mar walbana lagu haayo wax askarta iyo caadaysten waay dowladduna inay wax ka qabato ma rabto